madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug ahna kusimaha madaxweynaha mudane cali daahir ciid ayaa magaalada dhuusamareeb ka furay shirka wadatashiga ee mideynta qorshayaasha dhaqangelinta siyaasadaha habraacyada muhiimka ah ee heer dowlad goboleed gaar ahaan maamul daadejinta degmooyinka maaliyadda iyo horumarinta nabadgelyada waxaa ka qaybgalay shirka maamulka magaalada dhuusamareeb xildhibaano wasiiro kamid ah maamulkaasi xubno ka mid ah maamulka degmooyinka iyo madax kale madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug ahna kusimaha madaxweynaha cali daahir ciid ayaa ka warbixiyey muhiimada shirkan
waxaa inoogu muhiimsan maanta qodobada shirkan aan kusoo qaadanayno waa siyaasadda maamul daadejinta in adeegyadii iyo maamuladii la daadejiyo oo dowladda dhexe hadday noo soo daadejisay oo dowlad goboleedka keentay in dowlad goboleedkan uu sii daadejiyo degmooyinka geeyo degmooyinkina iyaguna tuulooyinka hoos yimaada ay geeyaan si qofka ugu hooseeya ama qofka uu deegaanada ugu fogfog jooga inay adeeg ugu gaaro intaasaa muhiimku shirku yahay sidaas oo kale siyaasadda daadejinta maaliyadda oo physical decentralization in maaliyadda laftigeeda la daadejiyo iyadana qodob ka mida wey maanta aad ka doodi doontaan ilaaha haduu yidhaahdo sidaas si la mida waxaa jira qorshaha dhabo heshiisiinta qorshe la yidhaahdo qorshahaas oo wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ay wado qorshahaas qorshihiisa weynna waxaa wada wasaaradda federaalka marka iyadana in la iswaafajiyo oo qorshayaashii dhabo heshiisiinta la iswaafajiyo sidaas si la mida waxaa jira degmo walba inay soo gudbiso qodobada ugu muhiimsan ee horumarinteeda shan baahiyood oo ugu muhiimsan degmo walba oo dowladdu ay sanadkan ilaahay du yihahdo fox ka saari doonto sidaasi la mid ahna waxaa la yska waraysan doonaa fursadaha iyo caqabadaha ka jira mashaariicda ka socota degmooyinka galmudug shirkan ayaa door ka qaadan doona horumarinta maamul daadejinta degmooyinka maaliyadda iyo horumarinta nabadgelyada